soo gudbinta warkan idaacadda star f m waxaa idiin taabageliyey bangiga salaam microfinance
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah kenya iyo maraykanka oo maanta saxiixan doona heshiis dhanka difaaca ah howlgallo laga fuliyey degmada yaaqshiid ee dalka soomaaliya caalamkana faransiiskaoo mas-uuliyiintiisa kala soo baxaya dalka naaja intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo isniina taariikhdun ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran waxa uu qorshuu yahay in dowladaha kenya iyo maraykanka ay maanta wada saxiixdaan heshiis ku aadan iskaashiga gaashaandhigga wasaaradda difaaca ee dalka ayaa xaqiijisay in heshiiskani lagu saxiixi doono xarunta dhexe gaashaandhigga ee magaalada nairobi oo wasiirka difaaca ee kenya aadan barre ducaale ku qaabili doono dhiggiisa maraykanka loyd astin intaasi kadib ayay labada wasiir si wadajir ah ula hadli doonaan warbaahinta tan ayaa looga gol leeyahay in lagu sii xoojiyo wada shaqaynta la xiriirta ka hortagga argagixisnimada tallaabadan ayaa sidoo kale qayb ka ah dadaalada iskaashi ee dhinaca difaaca iyo ammaanka iyadoo caalamku wajahayo khataro kala duwan kenya iyo maraykanka ayaa si dhow iskaga kaashan doonaa ka hortagga argagixisada ee gobolka shacabka ku nool dowla deegaanka turkaan ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay kulamada aqalka sare ee dalka toddobaadkan ay ka bilaaban doonaa ismaamulka turkaana fadhiyadan ayaa noqon doonaa kuwii ugu horreeyey ee ka qabsoomo meel ka baxsan nairobi tanii markii uu adduunka ka dilaaciyo cudurka covid nteen sanatarada ayaa maalinimada berri a ka doodi doonaa mooshiin uu gudbiyey hogaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka sare kaasoo ku saabsan qaraar ka soo baxay guddiga qaabilsan howlaha sanadka oo soo jeediyey in kala fadhiga ugu soo horeeya lagu qabto ismaamulka turkana shacabka ismaamulkaas ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda soo booqanaysay ogaadaan dhibaatadooda
wakuja waone mazuri na mabaya kuhusu Turkana na wakuja waongelee mazuri yenye waliongea ile siku kwa, kwa bunge na wakuja wa make hiyo.
Najua masenators wanakaanga Nairobi huko, wajui Lodwar ni wapi. Hata mi najua wengine wanasikianga Lodwar kwa news ama wanaonanga kwa TV ama wanaonanga kwa gazeti.
Makazi iko mashamba hapa, lakini hakuna mtu analima, hakuna kitu, hakuna, hakuna hata, hata ile masa, hata ile ma, hata ile ile ma seeds ilikuwa tumeletwa kutoka sijui serikali alikuwa anagawa kila makaunti, hakuna yenye wamegawia hapa kaunti ya Turkana.
Wakuje watembelee wa hii ward 30 waangalie vile jinsi watu wanaumia, waangalie vile jinsi maisha ya watu iko. Asante sana, nataka natamani sana seneta wa Nairobi mwenye amekaa kwa maji kwa mfua akuje hapa asikie vile jinsi jua inachoma watu.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatanna soomaaliya guddoomiyaha degmada yaaqshiid ayaa ka warbixiyey howlgallo lagu soo qabtay shakhsiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab isagoona dignin u diray mulkiilayaasha guryaha maanta waxaa wadnay kormeer ku saabsan roondooyin aan samaynayno xagga amniga ugu guurgalayno xaaladaha amni ee ka jiro degmada yaaqshiid alxamdulilah waxaan la kulannay bulshada qaybaheeda kala duwan dadkii ganacsanayay dadkii guryaha lahay dhammaan fariimaha ugu waaweynaan gaarsiinayna waxaa ugu horreeyey inay ka qayb qaataan amniga la shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo maamulada degmooyinka iyo maamulada waaxaha inay la shaqeeyaan oo si si dhow ula shaqeeyaan sidoo kalena ee ka qayb qaataan haddii wax cilada ama wax arkaanna inay usoo gudbiyaan laamaha ammaanka iyo maamulka sidoo kalena habeenkii ay nalalkood daaran oo shidan ay ka tagaan fariimaha ugu waaweynaan gaarsiinaya intaas ugu horreysay alxamdulilah kormeerka aan sameynay alxamdulilah waxyaabahii dadka noo sheega waxaa ugu horreeyey in xaaladda amniga degmada iyo waxaaba markaa u kurgelayna marka horena aan ka warqabna haddana ay noo sii xaqiijiyeen inay xaaladda fiican tahay insha allahu tacaalana isma dhigan doonno xaaladda waa fiican tahay inaan dhahno ma jiijiifan doonno mar walba waxaa u taagannaha inaan ka shaqayno amniga iyo horumarka degmadan taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliiska oo howlgalka qayb igala ahayna aad iyo aad u mahadsan yihiin shaqada ugu weyn ee degmada ka jirto dadka ugu horreeya lafdhabarkaa qabto waxaa ugu horreeyo ayagaa u horreeyo hadday tahay nabad sugid iyo hadday tahay booliis shaqada quruxda badan ay ka hayeen degmadan way ku maasan yihiin maalmihii ugu dambeeyey inay howlgallo adag ay ka socdeen degmada ee qaarkood lagu qabtay tuugo moobeello dhicayso dadka dhibaataynaysay sidoo kalena gacanta lagu soo dhigay dad dhibaato ku hayay ma- ee, degmadan oo ka qe- ka tirsan kooxda khawaarijta al-shabaab oo bambo iyo bambo asigoo ku tuura laga qabtay waaxda suuq bacad laga qabtay Een, waxaan tagnay gurigii la- ay- ay- ee uu deganaya qofkaas muwaadinkaas uu deganayaan tagnay oo khawaarijka khawaarijta la shaqaynayay waxaa noola sheegay inay marka hore markaan baaritaan ku sameynana markay soo degayeenna marka horena een, ma- ma isdiiwaangelino degmada iska- iskama diiwaangelin qofka guriga kalena uu iska kiraysta waxaa halkaa fariin ugu dirayna dhammaan shacabka degmada yaaqshiid qof allaale qofkii guriga ka kiraysto qof aana maamulkii degmadii iyo laamihii ammaanka ay ka warqabin hadhow wixii ka imaada mas-uuliyad asagaa qaadaayo gurigaas hadda go-aanaa ka gaaraynaa waana la xiraa ilaa amar dambe hadduu ilaah yidhaahdo dhanka caalamka madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in dalkiisa uu kala soo bixi doono danjirahooda iyo ciidamadooda ka jooga dalka naajer kadib afgembigii bishii julaay ee sanadkani lagu afgembiyey madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo doortay maxamed baasuum faransiiska waxay go'aansatay inay kala baxdo dalka naajer safiirkeeda saacadaha soo socda iyo dhowr diblomaasiyiin ayuu macron ku yiri waraysi u siiyey telefishinka qaranka